kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o eeda toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo ka mida gobollada dhexe ee dalka waxaa ka jiray colaad ku salaysan qabaa'ilka colaadda waxa ay saamayn ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku kala nool qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud dagaalkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka cabudwaaq iyo xeraale taa oo sababtay dhimashada ku dhowaad lixdan qofood iyo dhaawaca in ka badan boqol kale dowlad goboleedka galmudug waxa ay dadaal ku bixisay sidii arrintaa xal waara looga gaari lahaa haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa maxay salka ku haysaa colaadda qabaa'ilada ee soo laalaabtay ee ka dhacay qaybo ka mida gobollada dhexe ee dalka door intee la eg bay doqayda dhaqanka ku leeyihiin si xal looga gaara saamaynta ugu badan dagaalada waxa ay ku yeeshaan dhallinyarada maxay tahay kaalinta dhallinyarada waa mowduuca barnaamijka aanu toddobaadkan ku faaqidi doonaa hadduu eebba idmo toddobaadkan barnaamijka waxa ay gala qaybgeli doonaa xildhibaan maxamed xuseen taaliil guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug kana mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug aadkana uga warhaya xaaladda dagaaladan soo laalaabtay waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgeli doona nabadoon xuseen maxamed geyre oo ka mida duqeyda dhaqanka gobolka mudug afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug nabadoon cismaan cali xaashi iyo barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona cabdifataax cabdulaahi oo ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda nabadda iyo wadajirka dadka wada degan qaybo ka mida gobollada dhexe ee dalka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waadhowdhammaan waa dhownahay adiguna waa mahadsan tahay aan ku hormaro xildhibaan maxamed xuseen taaliil guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka baarlamaanka galmudug xildhibaan kusoo dhawow dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay qaybo ka mida gobolka galgaduud maxay dowlad goboleedka galmudug ku bixisay si dagaalka looga hortago bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim soo waa dhowahay ninka la yidhaahdo cabdiwaaxid iyo v oba iyo odayaasha dhaqanka halkan fadhiya iyo saaxiibka iyo cabdifataax haddaan arrintaas ka hadlo horta marka waxaan leenahay hore inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun intii dhimatay horta ilahay ha u naxariisto inta dhaawactana allaha caafiyo dagaalkaasina wuxuu dagaal nasiib daraa dagaalkaas haddaan naga reer galmudug nahay xoog iyo xarig intaba waa isugu geynay inaan joojinno waxaad la socotaa dagaalku markuu dhacay madaxweynaha galmudug wuxuu magacaabay guddi wasiire ah guddoomiyaha baarlamaankuna wuxuu magacaabay xildhibaano guddiyo lixa intaas waxaa loo magacaabay in shaqadaa wax laga qabto ugu dambayntii waxaa lagu guulaystay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa tegey meesha xabaddu ka dhacday wuxuu isugu yeeray labadii beelood waxaa lagu guulaystay xabaddii in la joojiyo ciidamadii in la kala qaado waxaa dhex degay oo hadda ciidamadii ilaa markaan dhex degan ciidamadii galmudug iyo kuwii qaranka soomaaliya waxaana lagu guulaystay inaan dagaal damba dhicin insha allahu tacaala arrintaasna waxaa kaalin mugleh si fiican uga qaatay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor aan ugu hambalyeynayo hawshaas marka meel fiican bay joogta hadda aada mahadsan tahay duqaydii dhaqanka afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug nabadoon cali kamiin maxay salka ku hayaan dagaalada qabaa'ilada ee soo laalaabtay ee ka dhaca qaybo ka mida gobollada dhexe gaar ahaan dagaalkii ugu dambeeyey ee sababay dhimashada ku dhowaad lixdan qofood marka la eego dagaalka khasaaraha uu geystay iyo baaxadda intay la eg tahay maxay ahayd waxa uu salka ku hayay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale dhammaan feoyga iyo cabdiwaaxid iyo xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka dhammaan waan salaamaya muslimiinta ay daawanaysa assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatun salka waxay ku hayaan ilaahay iraayadiis bay ku dhaceen waa xugun ilaahay xaggiis ka qornaa weeye soomaalidu waxay tidhahdaa saddex haddii la karaama dareeyo saddex baa timaadaali waxa weeye haddii shabaabkana la ammaano shaybkana la caayo culummadana laga inkaarsado waxaasoo kalea yimaada waxaan leeyahay arrintaas intii dhimatay allah u naxariisto inta noolna oo dhaawacna allah u bogeydhayo inta noolna waxaan leeyahay ciil beel ciil siyaasay leedahay walaalaha heraale iyo ku dirira caabadu waa waa walaalahaya waa wada ehelkaya waxaan leenahay dhulka hala dhigo ciil beel ciil siyaasay leedahay soomaaliya waa walaal waa isku mid cadowgooduna waa al-shabaab baan leeyahay ya cadow kale soomaaliya ma leh wiilasha shabaabkaa yaan lagu layn culummada marasta dadka ha laga daaya dagaal dagaal uma baahna waxay u baahan yihiin inay wada degaan inay wada noolaadaan in wada dhalashadoodii iyo taariikhdoodii iyo wanaagga ay lahaayeen labada reerba waan naqaanee inay sidoodii ahaato baan annagu ugu baaqayna haddaan dhaqanka odayaasha afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug haddaan ahay waxaan ugu baaqahayaa dhulka in la dhigo soomaaliya waa walaal dadku dad wada dhasho weeye ciil beel ciil siyaasay leedahay waxaa la yidhi dadku hadday laba waayaan guul ma gaaraan baa layidhi wax quur hadday waayaan samirna waayaan ma gaaraan danta waxaa rabaa inay wax quur yeelato oo dadka walaalkaa wax quur nun leeyahay uu ku daaweeyo walaalkiis kan kalena wax gaareenna inuu samir leeyahay baa la rabaa haddii labadaas la waayo dulxumaa imaanaysa walaalayaal waxaan kugu baaqaynaa wiil soomaaliyeed oo dambiyuu ku dhiman cadowgooda waa al-shabaab al-shabaab baan u jeesanaynaa wixii dhintana noo soo laamamayaan waxaa nool ha la badbaadiyaan ugu baaqahayaa walaalaha meeshaas ee dhibku ku kala gaaray walaalayaal samir ha la adeegsada iyo wax quur intaasaan kugu baaqaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aada umaadsantahay afhayeen nabadoon xuseen doorkii odayaasha dhaqanka ma moodaa in wax ka maqan yihiin markay noqoto soo laalaabashada colaadahan beelaha ku salaysan acuudu billaahi min ashaydan rajiim bismi illaahi araxmaan iraxiim colaadaha horta shaydaan baa ku shaqa leh ilaahay raadi kama ahan annaguna raadi kama ahin dagaalkuna waa nasiib daro aan shabaab dagaal aan hayn oo soomaaliya ka dhaca waa nasiib daro dhacday waxaan hadda ka horna anugu dadkii ku baaqay odayaashii xeraale iyo caawad waaq la hadlay baan ka mid ahaa oo idaacadaha ka hadlo yidhi hala joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho madaxweynaha qoorqoor boqolkiiba boqol buu mahadsan yahay iyo dowladdiisa uu maamulhayo waxaana ugu mahad celinaynaa oo lambar sare ku siinaynaa sida uu yeelay gurmadka iyo ciidamada uu dhex dhigay baan ugu mahad celinaynaa annagu doorkayagiina idaacadahaan ka hadalnay in dagaalkaas uusan dib u dhicin haddeerna waan ka hadlaynaa dagaal dambe inuusan dhicin baan ku baaqaynaa dowladduna ay intii hore ka sii kordhiso oo dagaal dambe uusan dhicin sidaasaan idaacadaha iyo walaalaha iyo ehelnimada kulli faraynaa dagaal dambe inuusan dhicin doorka odayaashu waa u taagan yihiine shaydaan iyo wax magarad baa ka orod dheereeye maahane odayaashu maalin kasta waxay u taagan yihiin nabadda saakadaas dad ishaystaan soo xalliye oday maalin kasta waxbuu xallinayaa waxaan leenahay baaqeenna ha la qaato dowladduna waa u mahad celinay shacabka iyo dadka islaynhayana waa nasiib darraa dagaalka joojiyaan leenahay intaas wasalaamu calaykum aad umaasan tahay cabdifataax abdulaahi waxaad ka mid tahay dhallinyarada gobolka mudug gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa nabadda gobolka waxay dagaaladu saamayn ku yeeshaan mar walba dhallinyarada ka dhallinyaro ahaan maxay tahay waxa idinkaga aadan si colaadaha qabaa'ilka xal waara looga gaaro
bismillahi raxmaan raxiim ilaah mahadis kale marka hore xildhibaanka iyo nabadoonka iyo afhayeenka waa salaama bacda salaam waa nasiib daro horta marka hore horta waxaan ka tacsiyeynaa dadkii walaalaha soomaaliyeed ee meesha ku dhintay kuwa caaf kuwa dhaawacana waxaan leeyahay ilaahay hau boogadhayo waa nasiib darro weyn in labada kun iyo labaatan iyo afarta horta qof soomaaliyeed qof kale oo waxba galabsan uu dhinto dowladda soomaaliya dadkii waxaa horta lagu biiray east african community oo bulshooyin sagaal waddan oo kala nuuca waxaa raba in wax lala qaybsado marka in hadda ayadii la kala celinayo oo dispute dhul ah iyo waxaas laisku haysta horta waxay ahayd caqli saliim oo lagu fikra ma ahayn haddii waana dhacday aada iyo aadna waxaa ugu maha ugu bogaadinayaa maamulka galmudug oo madaxa ka yahay madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor tilaabadii ay qaadeen oo ay meesha ku tageenoo dadkii dhiiggii lagu baajiyey aniga markaas waxaan jooga dhuusmareeb taliya ku-xigeenkii saldhigga cabadwaa ku dhintay asagoo taliyaha boliiska galmudug amarkiisa fulinaya xabaddii oo socoto soo soo dhex galay marka xabaddu mataqaan qofkan nabadeynuu wadaa iyo waxbuu kala celinaya markaas maysa aqoon laakiin amarka dowladda asagoo qaadanayo dhintay kan dhallinyar ahaan dadka meesha ku dhintay lixdanka ahaa waxaa laga yaabaa saddex oday inay ahaayeen konton iyo toddobada kalena ay dhallinyaro ahaayeen marka dadka primary actriska oo aadka ay u taabanaysa dhallinyarada waaye waxaan soo jeedi lahaa marka dhallinyaradu inay doorkooda qaataan dadka wacyigeliyaan dadkana loo sheego in diversity adduunka kala duwanaanshaha dadka macno sameeya iyo populationka marka in populationkii annaga oo yaraa marka hore tiradeenna oo yaraa haddana annaga aan isdhamaynana waa nasiib darro aada weyn wey
xildhibaan maxamed xuseen taliil waxaa dadka qaar dowlad goboleedka galmudug ay ku eedaynayaan in ay ka gaabisay ka hortegidda colaaddii halkaa ka dhacday ee sababtay khasaarihii baaxadda lahaa marka ma qabtaa in dowlad goboleedku ay ka gaabisay maya arrintaasi ma jirto waxaana inay dhacahayaanna ilaahay baa wada annagu maanan ogeyn haddaan ogeyn lahaanna aan ogaan lahayna raa ma dhacdeen raallina kama nihin kamana aana gaabin inaana ka gaabin waxaa tusaale ku siinaya maalintii dagaalku dhacay isla maali ahaan baa ciidamada ciidan la kala dhex dhigay maali ahaan baa xabadda la joojiyey hal dagaaloo maalinha dhacay haddaan khasaaraha marka uu sababay wax ilahay xagg ka qornaa bay ahayd dhacdaduna adduunka dhan bay ka dhacdaa laakiin sidee loo xaliyey baa la yidhaahdaa waxaan aaminsannahay maamulkan galmudug markii la dhisay sooma beelaha soomaaliya kooiyo toban beela waa dirirayeen maantana dagaal waxaa ka dambeeya midkaas yarkaa lasoo afjarayo hadda waxaanu wax ku guulaysanaa xabajoojintii mar labaad saan kuu sheegay waxaa lagu guulaystay ciidamadii oo la kala raray haddana gogashii baa waxay taallaa dhuusamareeb madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor markuu soo xaqiijiyey xabaddiina inay uu la joojiyey ciidamadiina la kala qaaday wuxuu ku baaqay gogol nabdeed waa dhegaysanaysa gogashiina anugu guddigan ku jiraa baarlamaanka xubnaha la qabtay oo lixdan ku jiraa sabti iyo axadii isniin bay mid bilaabanaysaa wadahadalkii gogasha waxaan rajaynaynaa inaa xabaddaba meesha ka dhicin si la wajahayo wadahadalkaas
waxaan isku keenaynaa marka hore dadka isqabtay baa la isu keenayaa farsamayna u baahantahay guddiga farsamaha arrinta ka hadli doona iyo sida loo wajahayo iyo sidii la isugu keenayo annaga kow doorkaygu wuxuu yahay sidii aan sheegnay ciidamada inaan kala dhex dhignay xabaddii in la joojiyey ciidamadii la kala raray gogashiina dhuusamareeb caasimaddaan dhignay waxaan isku keenaynaa labada beelood annaguna waxaan ka ahaanaynaa goobjooga kormeeraan ka ahaanaynaa wadahadalladan korjoogtaan ka ahaanaynaa dadku ayagaa wada hadlahaya waxaan dhegaysanaynaa waxay isku hayaan intaas weeye gogashiina waxaan rajaynayaa inaysan dhicin dagaal dambe oo meesha ka soo laabta sababtu maxay tahay wax la isku dilhayaa maba jiraanba marka arrintaasi meel fiican bay noo maraysaa qof maanta aqlilena ma odhanahayo gelmudug doorkeeda ma qaadan waxa aan qabannay wax ama madaxweynaha gelmudug uu siduu ugu bareeray wax muuqda wey waana mahadsantahay aada mahadsantaha nabadoon xuseen kaney odayaasha dhaqanka markay noqoto in dadkii la isu keena halka ay noqonayso inay ka bilaabaan wadahadalka oo ay rabaan in xalka waare laga gaaro waa xaggee odayaasha dhaqanka xalka gaare sida ay qaabka wax loo heshiisiiyo waxa weeye in guddi la qabto labada labada dhinaca la dhegaysto qolo walbaaba waxay sheeganayso si cadaalada gartaas loogu galo qoladii eed lehna eedooda la saaro sidaasaa wax lagu xaliyaa laakiin odayaasha dhaqanku marka ay wajahayaan xalka gaaridda colaadda waxaa la tilmaamaa in dadka ishaya odayaasha aysan ahayn laakiin dad kale oo dhallinyaraha ay isdirirayaan ka odayaal ahaan marka inaad adinku wada hadashaan xalkuma noqon karaa
odayaashu waxay gudbiyaan wixii lagu heshiiya bay dhallinyarada loo gudbiyaa dhallinyaraduna raalli ku noqotaa sidaasaa lagu xadadaa dowladdana loo gudbiyaa arrintaas la kala saxiixday baana qoladii adhow xadgudub samaysa saxiixaasaa qabanhaya aada maadsantaa cabdisa cabdullaahi ka dhallinyaro ahaan xogtan waxa la ysku hayo xogahaan hoos ma u ogaateen deegaanka waxa uu yahay iyo dhimashada intaa la eg waxa sababay
cabdiwaxid horta dagaaladan soo laalaabta oo meelaha miyiga ka dhaca waxay u badan yihiin waa waxaa la isku qabtaa land dispute muran dhuleed ha iyo iyo resource sharing kheyraadka oo sida daaqsinka iyo biyaha iyo iyo waxaasa horta la isku qabtaa dhulka dadka ilaahay baa horta ku beeray waxay ayagu doorteen maaha si lamida si qabiilka qofka uus u dooran oo kale uusa baa dhulkana ilaahay uu ugu dooray marka marka caqliga saliimka oo saxda si lojiga loogu fekero waxay ahayd in xadiis nabiga calayh isalaatu wasalaam oo markuu ka hadlaayo dariska wuxuu leeyahay haddii micnaha wuxuu gaarsiinaya micnaha inay isdhexli karaan xataa dadka dariska ah heerka diinta ay marka waxay ahayd marka in horta xadiiskaas iyo diinta suban waxba kamaystagin in lagu dhaqmay ahayd dadku darisnimadooda iyo ahilnimadooda ay wanaajiyaan midna ogow dad kasta ee soomaaliya ee meel degan hadda annaga mudugaan degannahay meesha aan ka hadlayna waa dagaal ka dhacay galguduud ka dhacay waaye mudug dagaallo badanoo noocaasa way ka dhici jireen haddana dadka diriraya oo labada dhinac oo dirirta u dhexayso sida annaga aan u wada dhalan oo kale dadka galguduud joogan u wada dhasheen soomaaliya o dhan oo guud ahaan u wada dhalatay marka un shaydaana dadka ku shaqaysta oo wixii wax la qaybsan karaa laisku dirir marka in calaf xoola adoo raadinaya qof human being oo ilaahay walaqad karramnaa bani aadama yiri oo u dhinto horta waxay ahayd wax oo laga baaqsan karay ahayd marka waa aadaan uga tacsiyina gologan tiranyonia hal midna waa ku xoojinaa hadalkii oo xildhibaanka waxaan ku ayidaa in door ay ka gaabisay galmudug inuu si jiro ay kaalintood completely ay qaatay haddana gogashii ay taallo xabadii oo socotana daraaddeed iyadoo amarka galmudug la fulinayaa askar boliisa u dhinteen oo madaxweynuhu naftiisa xataa khatar u geliyo oo meeshiio qori la isku hor fadhiyo oo galabtii tegey marka kama gaabin galmudug saasaan ku daraa aada maadsantaha xildhibaane sida cabdisax soo hadal qaaday qaybo ka mid a goboladan gobolka mudug oo kale waxaa ka dhici jira dagaallo dowladna ma kala dhexgelin dadku iyagaa heshiiyey haddaan usoo qaadana tusaale bariga gobolka mudug colaada ka jirtay waxay ahayd mid sanado badan soo socotay laakiin hadda waa nabad dadkuna dowlad ma kala dhexgelin dadka gobolada ee gobolka galgaduud degan miyaysan xalku u gaari karin si sida dadka gobolkan mudug gaar ahaan barigiisa gobolka mudug oo kale
nabadda gobolka mudug ka jirta labada maamul oo puntland iyo galmudug baa ka shaqeeyey xoogaa fakarka taas waa kaaga duwana maamuladu waa jiri jireen waana la islayn jiray laakiin maamulkan hadda madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor uu madaxweynaha ka yahay iyo midka puntland uu ka yahay deni labadoodaa ilaahay xugun kasta ku sabab u ah inaan gobolka mudug nabad noqdo xoog bay geliyeen xoolay geliyeen maskax bay geliyeen bariga gobolka mudug baan ka hadlaynaa hadda gobolka mudug colaad badanoo hadda ka jirtaa ma jirto oo hadda ma jirto oo waxaan odhan karnaa gobolka mudug dhammaantiis wax yar marka boqolkiiba sagaashan iyo shan nabad weeye adduunka dhacdaduna maraykanoo la yidhahdo waddanku waa ugu ammaan badanya maalin kasta dhacda ka dhacdaa dhacda marka maalin kastay dhacaysaa laakiin nabadda maantay gelmudug ay ku raaxaysanayso oo ay ku joogto maamulka madaxweynaha gelmudug madaxda u yahay baa u sababaha ilaahay ka sokow markii ilaahay baa qadaray laakiin waa laga shaqeeyey shaqay ku tibi aan dhammeeyo aan dhammeeyo aan dhammeeyo aan dhammeeyo ciidan baa la kala dhex dhigay waa la socotaa magaaladan waxaa jooga ciidan la yidhaahdo xasilinta oo ilaa iyo bariga iyo meel walba dhex taagan nabad iska imaan kartaa ma jirto inta odayaashu door bay ku leeyihin waa wada hadlaan way isku yimaadaan waxa ay ku heshiiyeen in la fuliyaal rabaa sidaasa hadda ka shaqaynaysa dagaalka hadda ee xagga ka socdana sidaasoo kalean waxaan rabnaa ilahay ad u qadaro odayaashu waxay ku heshiiyaan dawladdu inay fuliso waxaan kaloo rabaa inaan kuu qeexo dadku waxaa arra dhulbaa leh gelmudug dhulma kala leh gelmudug waa laba gobol waxaa dastuurka iyo sharciga ku qoran qof walba meeshuu rabo degi karo meeshuu rabo ku noolaan karo meeshuu rabo daaqi karo annaguna midda aan hadda siyaasadaan ku soconnaa waa tabtaas qof kastoo reer galmudugii inuu meeshuu rabo ku noolaan karo meeshuu rabo degi karo wixii dadka halaajiyo burburkiina waa ka saaraynaa boqolkii siddeetanna waa ka saarnay labaatanka hartoo hadda dhimanna haddaan ka saaraynaa insha allah waxaan kaa rabaa xildhibaane haddii doorka dowlad goboleedyada gobolkan mudug oo kale ay kaalin ku leeyihiin nabadaynta gobolka galbeedka gobolka waxaa kusoo laalaabtay colaad u dhexaysa beelowda degan gobolka mudug haddana kaalintii odayaasha unbaa meesha ka muuqata oo kaalintii dowladda ma jirto ma la dhihi karaa mar walba marka dowladdu kaalinteeda waxay ku kooban tahay markay dhacda dhacda keliya
arrintaas sidaas ma ahan sida odayaal dhaqanna kama shaqayn karaa nabad aan dowladdu wadin waxaa saldhig u ah maamulka shaqo kasta oo halkan laga qabto maamulka ayaa qabta laakiin odayaasha dhaqanka waa maamulku waa kaashadaa waa ka aad mahadsantahay nabadoon xuseen ee odayaasha dhaqanka kaalintooda maxay tahay markay noqoto in dadka la heshiisiiyo ee in maamuladii qayb miyay ka noqon karaan mise odayaasha iyaga oo madax bannaan ayay nabadda beelaha ka shaqayn karaan
horta nabadda guud ahaan ilaah baa keena dhib waxaan ilaahay wadinama socon karaan odayaashu waa lambarka koobaad lambarka labaadna waa inay gacan iyo maamulka ka helaan gacansiin intaas weeye haddaysan dawladda maamul ka helin ee maamulka haddaysan gacan ka helin odayaasha keligood wax ma wadi karaan haddaysan odayaashu aysan wax wadinna maamulka keligiis wax ma wadi karo waa iskaashadaan labadooda duqoydo iskale kaalinta ugu weyn afyeene waxaa jira dadaallo badan oo ay ee, dowladda iyo duqaydu wadaan doorka duqaydu marka muxuu yahay markay noqoto in dadkii la wada hadalsiiyo ay wada hadlaan la nabadeeyo ma kaalinta odayaasha ku xoog badan mise midda dowladda
aad iyo aad baa umahadsan tahay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada waa salaamaya ifeeyga asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ee gacmo wada jir bay wax ku wada gooyaan baa soomaalidu tirahdaa ee, maamulka iyo odayaashu waa isku baahan yihiin odayaashu xeer hoosaad bay galaan ee, dowladduna hadda xukunkii bay haysaa labadooda waxay isla gooyaan ee, waa dad isla shaqeeya weeye waa ee, waana shacabkii dowladda odayaashu xeerarka iyo dhaqanka iyo waxa lagu yimaadaan odayaasha wey xagga siyaasadda iyo talada iyo waxgoynta iyo dowladnimada iyo xooggana dowla- dowladdii baa wadata labadoodu waa isla gooyaan marka waana isla shaqeeyaan adoo mahadsan ee, galbeedka gobolka colaadaha kusoo laalaabatay mudug odayaashiina unbaa ordaya oo dadaal wadaa aaway doorkii dowladda dowrkii dowladda waa taagantay madaxweynuhu iyo dowladda galmudug meesha wasiiray u didhay tallaabay ka qaaday heer federaal iyo heer galmudugba waa u joogaan ee xilliga maanta ay ku sugan tahay dowladda ga- ilaahay baa gaarsiiyey laakiinse waxqabadka ugu weyne dowladda weeye Ee, waxaa soo haray wadahadalkii reer nabada looba tali waayaa layidhi hadda odayaasha doorkoodii weeye markii la kala fariisiiyey odayaashu waxay doorkooda waxa weeye in la wada la wada hadlo in haddii alla kuu roon yahay markaas dhaqankii iyo xeerkii iyo wadahadalkii iyo daawadii loo gudbo odayaashu wey doorkooda waa hadheer ha o- een, joojintii hore xabad joojin hadday tahay iyo ciidan kala qaadid hadday tahay dowladda galmudug baa iskale madaxweynuhu hogaaminaya wasiirada Een, haddana een, odayaashu doorkoodii hadduu taagan yahay haddaan waxaan ku hadlayaa walaalahay walaalihii isku dhacay oo xeraale iyo caabad waa walaalayaal ciil beel ceel siyaasay leedahay walaalayaalo ciidamada ha la kala qaado walaalayaalo ha la wada hadlo walaalayaalo ha laysku ha laysku samro walaalayaalo ha loo gudbo xal nabadeed iyo wada hadal arrintaa lagu soo celiyey baan ku baaqaya anaa afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
cabditax saamayn bay idinku yeelatay ka dhallinyaro ahaan si saamayntaa aysan u soo laaban doorkiinii dhallinyarada muxuu noqonayaa cabdillahi waa mahadsantahay horta ee, hal maraan rabaa inaan hadalka hadda aan xoojiyo Ee, dowladda iyo iyo odaya- doorka odayaasha waa laba dooroo laba dooroo horta waxa waa isku sidkan wa dowladda waxaa laga rabaa markii meesha ka dhaco inay assessment samayso oo meesha soo qiimayso xaaladda sida ahayd ee, guddi ay oy u soo saarto kabacdina enforcement ciidan ciidankii waxaa xoog ku qaba lahaa inay meesha keento dowladda shaqadaasaa laga rabaa Ee, odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa ee, waa already way qabatay odayaasha odayaasha shaqadooduna iyo shaqada dowladdu shaqo isku milan ma odayaashu waxay waxay og yihiin dadkii waxa waaye horta secondary actresska waa dadkii oo jalayaasha sare waa waxay og yihiin dadkan wixii soo kala gaaray waxay og yihiin meeshii wax la maraayay waxay og yihiin sida xataa borderska iyo xuduudaha iyo sida loo kala lahaa waxay og yihiin ayagoo waa dadka ay wax ka go-aan oo wax jaangoynaya oo marka hoos loo soo dego marka taas taasaan ku daraa laba shaqo oo is oo kala duwan waayo laakiin isku baahan dowlad dowladdu dowladdu bilaa oday la-aantiis meesha nabadeyn ma nabadeyn karto odayaashuna bilaa dowlad la-aantood meesha ma nabadeyn karaan marka eh, taas taasaan leeyahay markaan usoo dhaco eh, su-aashada dhali- ka dhalinyarada ahaana doorka dhalinyarada completely meesha uu ka maqan yahay hadday ahaa lahayd dhanka wacyigelinta hadday ahaa lahayd eh, inay dadka eh, mobilization u sameeyaan oo v- qiimaha qofka bini aadanka nolosha bini aadanka meesha lagu diriraayo wax service bulshaa kama jiro caafimaad waxbarasho biyo nadiifa midna kama jiraan waa meel xataa potential kale oo aan lahayn oo shidaal iyo iyo khayraad aan loo aan aysan aan lahayn meesha waa meel un daaqsin ah oo ahayd in si saxa loo wada dego looga daaqsimo marka doorka dhalinyarada waxaa lagu heli karaa dhalinyarada inay iska daayaan qabiilka iyo la safar cola- kicinta kicinta colaadda ka qayb qaadashada colaadda dadka war soo baxoy marka la yihahdo dadka ugu badan oo soo baxay oo qoryaha qaadanaya dhalinyaro waay marka meesha ay qoryaha ka soo qaadan lahayna waxaa la rabaa inay nabadda ka shaqeeyaan oo ay noqdaan dadkii nabadda oo hormuudka u ahaa marka sidaas daraaddeed doorkaasaa meesha ka maqan alla kacabsigii oo dadku inuu ilaahay ku xirnaadaan oo ele marka hore laga cabsadana ayaduna waa meesha way ka maqantaho doorka ugu weyn culammadaa lahayd marka qofka haddaan xaqa aan la farin xumaantana laga reebin wax kastaa ka suurtoogaysa marka doorkaas saasuu meesha uga maqan yahay aada amaasan tahay waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka faaqiidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada gaalkacyo Eh, xildhibaan maxamed xuseen eh, wadahadallaa bilaabanaya Eh, xabaddii waa la joojiyey colaaddii waa ciidamadii dowladda kala dhex galay tillaabada ugu horreysa si xal nabadeed loo gaaro oo aysan colaaddaa mar kale u soo laaban sidee loo wajahayaa horta waa mahadsan tahay soomaalidu waxay ku maahmaahdaa kitaab meelaan la fu- lagu dham lagu aqrin laguma furfuro gogoshi waxay taallaa dhuusamareeb sida aan la soconana berri ama saa dambe laba beri kabacdi ayay ka bilaabanaysaa dhuusamareeb beelihii waa aqbaleen madaxweynaha galmudug bay ka soo aqbaleen gogoshii iyo qabanqaabadiiba hadda lagu jiraa aniga kula hadlaya guddigan ka mid ah qabanqaabadii iyo waxaa lagu jiraa iyo ergada meeshii la dejin lahaa iyo sida loo habayn lahaa Eh, inay berri soo bilowdaan na waa rajaynaynaa haddii ilaahay qadaro halkana waxaan marka hore gacanta u gelinaynaa odayaasha dhaqanka ee labada beelood oo meesha ku diriray sidaan horku ugu sheegan annaguna goobjoog baan ka ahaanayna ciddii aan is leenahay saa'id bay wadaado waxay waxay muxuu ahaa waxay eh, dibi heshiisiinta ayay eh, colaad bay hurunaysaana waanu kala talinaynaa gacanta midigtaana waa ka qabanaynaa annagu dadkan waa dadkaygii waa dadkaan u dhaaranay waa dadkaan mas-uulka u nahay xabad dambena iska dhicinna waan rajaynayna insha allahu qadara wax al wax al xoog iyo xoog iyo xarig intaba waanu gelinayna madaxweynahan arrintaa ku baaqay ayadoo xabaddu dhacayso ayaa ciidamadii meesha tageen guddigii meeshii tegey la kala celiyey madaxweynihii baa tegey wax barabalena oo dambe oo ka imaanaya ma jiro haddii waxaa hadda waddanka ku jira colaad kasta oo soomaaliya laga dhex xurinayo shabaab baa ku dhex jira saan is leenahay haddaan u fahanno qayb- ee- ee shakhsiyaad ka mid ah shabaab inuu hurinayana gacanta kusoo qabanayna haddii la qadaro aada maasanta nabadoon eh, afhayeenka odayaasha dhaqanka nabadoon cali kamiin doorka odayaasha marka laga yimaado deegaankii lagu dagaalamay oo dadku ku dirireen khasaaraha intaa la egna geystay ma qiimayseen odayaashiina dhaqanka maxay ahayd halkii lagu dagaalamay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin si guud khasaaraha halkaas ka dhacay dhiig bax iyo dhafoore kuma jiro xugun ilaahay bay ku dhacday shabaab ka- eh, shayb kama talina shabaab baa ka taliyey maxay waxa u dhaceenna lama yidhaahdeen maxaa laga qabtay unbaa la yidhaahdaa khasaarada intaa la eg waxay eh, en, lagu qaba karaa ilaahayna in loo baryo dadkuna samraan en, waxna horaan baa looga gudbi karaa samir in la adeegsado dadka beelaha wax ku dhaceen oo labada khasaarada labada ka dhaceen labadooda waxaan ugu baaqahayaa in la samro walaalayaalo ciil beel ciil siyaasay leedahay nin- qof nin dhintana soo noqon mahayo nin nool baa tala u baahan soomaaliyana waa walaal waana dad wada dhashay cadowgoodana waa al-shabaab waxa weeye haddii dagaalka la sii wada al-shabaab baa la- xoog la siiyey ya haddii da- en- beeshii dagaalka wadda waxaan ugu baaqaynaa ayaga iyo al-shabaab in wax ka dhexeeya waxa weeye soomaali saasay u soo jeeda dhammaantood cadowgoodana waa al-shabaab walaalayaalow dhulka ha la dhigo ha la wada hadlo ha la daawoobo ha laga gudba wixii dhaceen maxaa wax ku dhaceen yaan la oran see wax loo qabtaa ha la yiraahdo annagu dhaqan ahaan saasan ku baan baan ku baaqaynaa ee marka atiin deegaanka wax ka dhaceen dawladda galmudugna iyo dawladda heer federaalna waxaan ugu baaqaynaa wax qabadkii hore wax qabateen waa ku mahadsantihiin dadka adinkaa dawlad u ah dadka waxa la rabaa nin calool jilacsana hal matolaa la yiri dadka waxa weeye go'aan adag go'aan adag sidaa hadda wax uga qabateen inaad u dhex fadhiisataan inaad hadallada meesha gogosha inaad dhigtaan inaad gogosha dhigtaan odayaasha dhaqanka inaad iskugu yeedhaan qulummada inaad u yeedhaan dhallinyarada inaad u yeedhaan waxgaradka inaad u yeertaan inaad wada hadashiisaan ayadoo reer nimada looman dawladdana intaasaan ugu baaqayaa si guudna waa inay salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu nabadal xuseen gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay odayaasha dhaqanka iyo dhinacyadii dagaalamay waxaa loo qabtay kulan wada hadal ah oo hadda la filayay inuu dhusamareeb ka dhaco muxuu noqon karaa xalka dhabta ah ee colaaddaa lagu dhammayn karo halka dhabtahay waxaa weeye in allaha maca saabiriin qolo kastaaba inay caqli iyo samir ay adeegsato in yacni dhibkaas uu ka soo afjarmo waxaa lagu dirirhayaa dahab kuma jiro waa daaq dhul layskugu yimid dhul riix weeye in qolo walbaaba loo caqli celiyo dawladdu ay caqli celiso odayaashu ay caqli celiyaan culamaaudaanku culamaaudiinku wacdiyaan si dhaba oo daacada haddii loo galo arrintaas wanaag bay ku dhammaanaysaa meelmarinta qodobadayaa mas-uuliyadda dawladda iska leh
cabdiftaax doorka odayaasha iyo dawladdu waa cad yahay doorkii dhallinyarada haddii wadahadalkan hadda loo ballansan yahay la ysugu yimaado dhusamareeb doorkiina muxuu noqon doonaa kaalin caynkee ah baad ka qaadanaysaa nabadda waa mahadsantaa cabdiwaxid doorka dhalinya- dhallinyarada waxaa waaye inay ka shaqeeyaan nabadda inay meelihii dadka jooga wacyigeliyaan inaysan ah, colaadda a- abaabulin inaysan colaadda kicin bulsho inaysan sameynay nabadda sidii loo dumi lahaa laga shaqeeyo Eh, social mediaha inay wax- fariimaha nabadeed eh, u isticmaalaan Eh, ha in in in in b- taas beddelkeeda eh, dhallinyarada ay ay wanaagga iyo qiimaha qofka nolosha bini aadanka qof waa dhintay int- inta noolaan waxay waxay tiradaa soomaalida aan nabadda u baahan marka intaas loo isticmaalaan dhihi lahaa
adinkoo iisoo koobaya si guud maxay tahay talada duqayda dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada u madalsan wada hadalka iyo nabadda aad u diri lahaydeen aan ku hormaro xildhibaan maxamed xuseen taliil
waa mahadsan tahay qof wal qolo walba horta door bay leedahay dhallinyaradu horta waxaa laga rabaa wacyigelinay idaacadaha iyo goobaha tagaan baa laga rabaa odayaasha dhaqanka waxaa laga rabaa go'aanka inay gaaraan oo wixii ay go'aan ka gaaraan arrinta noocaas oo kalea annaga maamulka waxaa naga rabaa go'aanka uu gaaray laba qodob baana laga rabaa kow gogasha meeshii laysugu imaanaya waa dhignay waxay ahayd duusamareeb waxaana laka rabaa odayaasha go'aanka ay gaaraan inaan xoog ku fulino oon qof saddex waxaana laka rabaa qof kasta oo fidno wada oo shaqadaa fidno ku dhex wada inaan qabanana waana laka rabaa ma jirtaa cabsi aad ka qabtaan in dhinacyadu wada hadalka dhinac u diidi maya madaxweynaha la soo hadlay ballanqaad bay sameeyeen inay la- intuu nabadda u jijabay waxaan kaloo kuu sheegayaa dadka hadda diriray waa wiiliyo abtigiis waa wiiliyo adeerkiis waa dad islaama xataa waxaan ognahay isku shiiq kitaabada u akhriya inay leeyihiin hal shiiqa oo kitaabada u akhriya inay leeyihiin shaydaan iyo dad fidna ka dhex waa ka dhex abaabuloy maahane dad isnece maahan dad inay isdilaan ku tashada maahan dad israbo weeye isku maamul baa ka iskunadaan baa ka dhexeeya waxaana rajaynaynaa dhibaato dambe inaysan meesha ka imaan dilaay qadaro bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin dhammaan muslimiinta ay daawanaysay iyo xildhibaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada iyo fo iyo waxaan ku salaamaya assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuun waxaan leenahay muslimiinta maslaxad ka qabta allaha dhex dhigo walaalihii waxay ka dhex dhigeen oo xeraal iyo cabadu waaq waxaan leeyahay walaalayaal intii dhimatay allah u naxariis inta noolna madaxooda allah raajiyo inta nool baa tala u baahan walaalayaal waxaan baaqan kugu dhigayna dagaalka in la joojiyo haba dambe inaysan dhicin wada hadal in loo gudbo amarka dawladda in la qaato amarka dhaqankana in la qaato wacdiga culummadana in la qaato walaalayaal dadka islaamka ah oo oo- oo daqnanaya oo soomaali iskugu mid tahay oo cadowgooda al-shabaab yahay ha- hadalkooda ha la qaato waxay ku taliyaan ha la qaato intaasaan kugu baaqaya aad iyo aad baa u mahadsantihi
waxaan ku baaqaynaa culamaaudiinkuna inay dadka aada u wacyigeliyaan dhallinyaraduna ay wacyigeliyaan walaalaha dagaalku ka dhex dhacayna ay baaqeenna qaataan nabadda dawlad iyo oday iyo waxgarad kulli waxaan ku baaqaynaa nabaddaa inay adkeeyaan oo kulli la qaato
waa cabdiwaaxid inta adeer xuseen yiri aan ku baaqaa in in dawladdu dawladdu inay doorkeeda qaadato dhala- ka dhalinyar ahaan aan wacyigelin bulsho sameyno ee, hadday ahaa lahayd dadka dirira iyo hadday ahaa lahayd dhanka social media ee, odayaasha dhaqankuna iyaguna marka horeba shaqadooda hayeen oo ay soo go-aan ka gaaraan marka si guud waxaan ku baaqayaa in nabadda la wada qaato
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen nabadoon xuseen maxamed geyre nabadoon cismaan cali xaashi afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka mudug xildhibaan maxamed xuseen taaliil guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug iyo cabdifataax cabdulaahi xuseen dhammaan waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada gaalkacyo intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib ugu kulmi doonno waa aniga iyo martida oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo